waaxda nadaafada dowlada hoose degmada kismaayo ayaa soo saartay amaro lagu ilaalinaya nadaafada magaalada iyadoona bulshada looga digay wasakheynta wadooyinka iyo meelaha magaalada dhexdeeda ah ee aan qashinka loogu talagelin agaasimaha waaxda bilicda ee degmada kismaayo cabdiqaadir maxamed cabdi ayaa bulshada reer kismaayo la wadaagay amaawiir ay soo saartay dowlada hoose oo ku saabsan nadaafadda isagoona sheegay in ciddii nadaafadda magaalada ilaalin weyda ay ganaax la kulmi doonto gaar ahaan waxa uu ka hadlay bulaacadaha lagu shubo wadooyinka iyo meelaha aan munaasabka ahayn ee bulaacadaha laga qodo dadka wacyigelina waan siinaa dadkaasi bulaacadaha ku shuba wadooyinka wadooyinka ama ha noqtaano kuwa laamiga ama kuwa jaacada ha noqtaano ama kuwa hore noqtaano ama kuwa cusub noqtaano dadkaasi mayarkan uu u sheegay gudoomiyaha horba u sheegay dadkaasi waxaan u sheegaynaa ama aan ugu digaynaa inaysan laamiga cusub ama wadooyinka ee bulaacadaha ku furin biyaha wasaaqasanna ay ku shubin waayo wadada ummadda ay udhexaysaa ummadda way udhexaysaa waayo cabasho badan baa noo imaatay wadooyinka sida hadda wadooyinka cusub oo kale waa ka mamnuuc lama ogolo dowladda hoose ma ogolo madaxda ma ogolo in laamiyada wadooyinka biyo laga shu biyo lagu shubo ama biyo wasaqada ama bulaacada haddii tusaale oo kale haddii bulaacadda laamiga laga qodo laamiga buqaya ma cumri meeranayo muddo muddo muddo dheerna ma socon doono ma mama shaqeyn doono laakiin haddii biyaha laga waardiyeeyo oo wasaqda laga waardiyeyo muddo baan isticmaali doona waan wuu noo shaqeyn doona taasi awgeeda dadka reer kismaayo ee wanaagsan waxaan u sheegaynaa guddoomiyahan hore u sheegay laamiga yaana laga qodin bulaacad haddii laamiga laga qodo waxaad muteys qofka wuxuu mutaysan doonaa ganaax wuxuu mutaysan doonaa inqaab ee sharciga ee dowladda hoose ayuu mutaysanayaa taas marka waxaa rabnaa bedelkeeda intay intay dhicin inaada ka foojignaato aysan macnaha aad ka qodin bulaacadda waddada aada biyaha kusoo furin laamigaasi ama waddadaasi ummadda ayay udhexaysaa oo isu socodka magaalada waaye fadlan aan fadlan waxaan ka codsanaynaa dadka wanaagsan ee reer kismaayood inaysan waddooyinka laamiyada ah aysan ka qodin bulaacad ayna ka shubin biyaha wasaqeysan waan ognahay sakta dhexe ay biyaha kusoo furaan waddooyinka waxaan iga codsanaynaa walaalayaal inaadan biyo ku shubin laamiga laamiga alaa iskale qof walbaa iskale ummadda soomaaliyeed ee dowladda jubbaland gaar ahaan reer kismaayaa iskale waxaan iga codsanaynaa walaalayaal haddaad ku shubto biyo wasaqeysan laamiga waxaad mutaysan doontaa ama bulaacad aad aad aad aad kusoo furtid ama aad ka qodid laamiga waxaad mutaysan doontaa sharciga oo ganaaxa ama xariig ah nadaafadda ayaa ah shay aada muhiim ugu ah guud ahaan bulshada loogana hortago wasaqowga deegaanka iyo sidoo kale in ay dhashaan cudurro faafa bulshada ayaana looga digay in ay qashinka iyo waxyaabaha kale ee wasaqowga keeni kara ay ku shubaan meelaha aan munaasabka ahayn